Maamulka Gobolka Bay ayaa wada dadaalo looga arinsanayo sidii looga wada shaqayn lahaa hanaanka lagu nabadeynayo bulshada deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, loona horumarin lahaa sidii qaybaha kala duwan ee bulshada u wada heli lahaayeen adeegyada bulshada ee aan qaar ka mid ah deegaanada qaar aan ka jirin. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Bay, Maxamed Xasan, ayaa ka warbixiyay hanaanka lagu nabadeynayo bulshada deegaanada Koonfur Galbeed.
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم وردنا ودينا مع بعد eedii eeda meelaraay mahadsanta Ee, runtii dadkaha barakacay iyo dadka degan magaalada waa dad wada dhaladay oo meelaraay reer koonfur galbeed sii- soo sii- ama iska e koonfur galbeed gaar ahaan haddana meylaraay afko diinto dhaqanko iska ew dad shalay ma eh marka eh, landaruuf ha qabatay meelisroogi daruuf ha ku qabatay kooy iyo landeganaayo marka dad shalay ma eh marka een, nabadgelyada walbadana isku kaashado koraan xagga oo iskaalmeynta walbadana isku kaashado koraan oo iska xiriiraan marka dee fahanka horta way waahan een, ida qaaliin eey dad oo may jare durbidii bafahmay hadda wacyigelinta kaamateerlika suubiyow oo ccmida oo qaabilsan oo wacyigelinta nabadda markasta ka wacyigeliyaan oo diban qaaday yoob wal wacyigeliyahaynga jiraan hata yoobaat wal wacyigeliyahayan oo naftiyoobaat wal wacyigeliyahaynga jira marka faham badanaa laku heli hataba Eh, haddana intii dhimangna mayla raayuso siilindeersi macnaha iyada mayla raayuso laamaha amniga iyo inka shaqeeyahay la raayuso gobolka in oo lankasta arintaas qusayta isku kaashada lamba meeli usumayna markaas usu ku eedanta lan heblowa ansaaranta macnaha heblowley ka eedanta leerowma leh Eh, culummada eh, bulshada haweenka eh, mayla raay degmiga gobol eh, mayla raayus qeybo shalduwan taliyaasha laam oo rug oo meelo oo macnaha rugyaalka oo macnaha badan oo magaalada ka yaalaan eh, horumar faylay sida hadda ka dareerta amase nidaamka hadda ka s- la kawada amase ka socda haddii la kawada ma isla taha inay la deeri karo hadafka la deeri oo macnaha la fadayo inay la deeri karo yaa mayla raayuso yaa arday filaana Ee, runtii may eed eed may la raayuso oo hadda bulshadu nabadiye iyo may la raayuso xaaladii qeyb weyn ku qaadi lahayee marka in oo micnaha iswalaaladaan iskaashadaan gacmo isqobsadaan dowladiyo may la raayuso garab surumaan